ugu horeyn kusoo dhawow warbaahinta islaamiga alfurqoon waan kaga mahad celinaynaa fursadan su-aasha ugu horeysa waxay tahay waa sidii xaaladda guud ee wilaayadaad mas-uulka ka tahay ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala mahad aan ballow iyo dhammaad lahayn bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinayaa warfiidayaanada islaamiga ah maqal iyo muuqaal intaba gaar ahaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddaan u soo daadego su-aashaadii xaaladda wilaayadu guud ahaan waa ay fiican tahay alxamdulilaah qaybaha xurta ah oo cadowga aan soo gaarin ama gacantiisa aan ku jirin allahama haddii amni bay haystaan dadkoodii oo cadaalad bay haystaan oo dacway haystaan oo diin bay haystaan oo horumar adduunye iyo horumar aakhira intaba way haystaan bixamdilaahi xaalka guud waa sida alxamdulilah
baay waxay ka mid tahay gobollada ugu muhiimsan ee dalka qaybo ka midna waxaa duulaan ku jooga ciidamo itoobiyaan ah waa sidii xaaladda guud ee deegaanada ku hoos jira gumaysiga itoobiyaanka inta aad ka hor haysaan
waa saaad u sheegtay si guud ahaaneed walaayaadka islaamiga ah qaybo badan oo ka mid ah ayaa waxaa ku jiro cadow gardarre iyo cadowtooyo ugu soo duulay toban sano ka hor taqriiban meelaha cadowga uu ku soo duulay gaar ahaan xabashada ayay ka mid ahayd magaalooyin muhimana ay markaasi gacantoodii ku dhacday deegaamadaasi dadka ku nool waxaa weeye waa dad markii laga fiiriyo dhanaca adduunyada iyo horumarkeedii mugdi ku jiro dhanaca cadaaladda markii laga fiiriyana dulmi ku hoos nool dhanaca diinta markii laga fiiriyana abaar ka joogo waa dad noocaas aan ku safayn karno horumar dhaqaale kama jiro haddaan tusaale soo qaadanno degmada diinsoor oo kaleeto waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ahaa ee walaayadan ka tirsan horumar fiicanna uu ka jiray markii walaayada ay gacanta ku haysay markii ay ka soo baxday isla markiiba waxaa damay korontadii dadka ay ay muxuu ahaa ay shadanaayeen waxaa khadka ka baxay waxbarasho bijamiici anwaaciha adeegii caafimaadka ayaa meesha ka baxay wax horumar ah oo dhaqaale ah oo lagu tallaabsadayna ma una jirin de diinna khadkaba ka saarba meesha haddii ay marba gaalo qabsatay wax diin ah barashadeedii iyo ku dhaqankeedii isku xukunkeeda intaba ma uuna jirinin degmooyinka kalena saasunbay ka agdhowaayeen ama saasay ahaayeen laftarkeedii weli aan u imaano dhinaca adeegyada bulshada maxay tahay adeegyada ugu muhiimsan ee wilaayada baay ay siiso dadka ay maamusho mase jiraan mashaariic horumarneed oo aad qabateen ama aad ku howlan tihiin baaraka allaahu fiika asaasanba walaayaadka islaamiga markii ugu horreysay oo xarakatu shab ay samaynaysay danta laga lahaa ama maqsadka loo samaynayo waxay ahayd ummaddan muslimiinta aan gacanta ku hayno in loo dhammaystiro baahiyaadkoodii ay u baahan yihiin baahi adduunye hadday tahay iyo baahi diinad haddii ay tahay iyo baahi cadaalad haddii ay tahay iyo baahi amni haddii ay tahay intaba walaayadu marku waxay ka mid tahay walaayaadka ku mashquulsan bixinta adeegyadii loo edmaday inay bixiyaan oo mujtamacii bulshada ay gaarsiyaan ku mashquulsan ayay ka mid tahay insha allahu tacaala makaatibtii oo dhan baa wada shaqaynaya qayb ka shaqeeya xagga amniga iyo horumarintiisa qayb ka shaqeeya adeega cadaaladda inay dadku u fududeeyaan oy ku xukumaan qayb kaloo ka shaqeeya maxay ahaydoo tacliimtii iyo waxbarashadii dadkan inay horumariyaan oy ku tallaabsadaan meel fiicanna hadda wax u marahayaan qayb dacwadoodii ka shaqaysa qayb kaloo ka shaqaysa kaabayaasha bulshada waxyaabaha la dhaho sida caafimaadka iyo maxay ahaydoo adeega caafimaadka oo bilaash lagu bixinayo mararka qaarna xamalaad daaweyn ah iyo xamalaad la dagaalanka cayayaanka xanuunada keena sida kanaacada iyo waxyaabaha la midka ah ayaa la galaa oo ka hortag ah qaybo faydhowra ayaa loo sameeyey meelaha qaarkood waa adeega bulshada aan u hayno insha allahu tacaala waxaa ka mid ah adeega iyo bulshada loo hayo biyaha biyaha oo kaleeto oo ayagana bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala meel fiican aan hadda ka marayno waxaa tusaale loo soo qaadan karaa maqarka walaayada buulafulaya waxay ka mid ahayd runtii meelaha taariikho kala duwan lahaa soo maray xagga biila-aanta markii laga hadlahayo haddana maanta ninkii bulufulay joog musqusha hadduu tagana shaawar buu ku qabaysan guriga hadduu joogana tubbuu biyaha ka shabanayaa laga yaabo biyaha biyo boqol iyo siyaado kilomitr laga keenay mararka qaarkood in lagu noolaan jiray waxaa ka mid ah degmooyinka biyaha adeega biyaha la gaarsiiyey degmada labaatan jirow degmada ufurow deegaanka iidaale iyo deegaamo fara badan oo kale miyi iyo magaalo intaba isugu jiro bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala edeeg waxbarasho ayaan qabanay oo gaar ahaan in la dhiso goobaha bulshada ay wax ku barato oo caamka xarumaha caamka xarumaha cadaaladda ka shaqeeya in la dhiso xarumaha xabsiyada iyo waxyaabaha lamadka ah oo caamka ah ummadda u dhexeeya in wax laga qabto markaasi wax horumarin lagu sameeyo intaba shaqooyin fiican ayaa noo qabsoomay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala sidii darhad la ahaa shalay laga fiicnaa sidii shalay aan ahayna maantaan ka fiicannahay maantana berriyaan kasii fiicnaan doonaa insha allahu tacaala maxaad noo sheegi kartaa waali dadaalada xagga dacwada iyo waxbarashada ee aad ka wadaan gobolka baay mise la dhihi karaa inta badan dacwaddu waxay ka socotaa magaalooyinka iyo deegaanada waaweyn oo sidii la rabay dacwada looma gaarsiin dhulka fog fog ee miyiga ah alxamdulilaah dacwadu waxaa weeye mahaamta walaayaadka islaamiga ah ay u taagan yihiin tan ugu horrayso waay waa tan ugu horraysa marka xarakatu shabaab almujaahidiin ayada oo ku jirto dagaal jihaad ah oo weli difaac ah lagu soo duulay dhulkeedii iyo diinteedii iyo dalkeedii iyo maxay ahayto khayraadkeedi intaba lagu soo duulay difaac ku jirta ayaa dhanka kale haddana waxay dadaal u gashay ummaddaasi la difaacahaya in diintoodiina la baro saas daraaddeedee makaatib kale mustawayaad ah ayaa xarakadu samaysay maktab addacwa oo mustawa xaraka maktabu dacwa oo mustawo walaaye ah maktabu dacwa mustawo xeer degmo allah ku maxadsan tabaaraka wa tacaala bixamdilaahi marka meel fiicanay noo maraysaa hadda dacwada walaayadu labadii sano ugu dambeysayna shood fiican baa la jaray jaanibka dacwiga ah gaar ahaan qur-aanka kariimka ah dhammaan madaaristii qur-aanka kariimka ahayd qur-aanka lagu barana walaayada ku dhex taalay haddii ay tajwiid tahay yaa haddii ay khayr tajwiid ay tahayba walaayadu waxay ku guulaysatay in tarakoobna ay ka hesho macallimiintoodina tirakoobi magacyaba ay ka hesho dhinaca kalena kormeere ay ku samayso dhammaantoodii kormeere ay ku samayso oo maxay ahayto mustawayaadkoodii aqooneed lasoo wada tijaabiyo muqararna loo qaybiyo oo muqarar tacliimi ah iyo mustawayaadka waxbarashada jaranjaraad waxbarasho ardayga uu marayo loo qaybiyo qayb farbar ah qayb qur-aan barasho ah iyo qayb kale tilaawada in laga saxo ama tajwiidka in laga saxo xifdinna lagu baro intaasoo dhan mu'asasaad baan u samaynay qaybo ka mid a ilaa aan gaarnay mustawihii ugu sarreey qur-aanka lagu baranayay gaar ahaan cilmulqiraa'aadka oo aan furnay macahadkii sakhaawi meelo kalena hadda mar dhow uu noo furmi doono insha allahu tacaala sidoo kaleeto macaahid yaryar oo sakhaawi hoos imaanayo oo macaahid alirshaad la yihahdo alirshaad liliqraa' wadaraasaat alislaamiya oo ayagana labana la furay qaybo badan hadda aan ku socno haddaan eegno jaanibka maraakista gabdhaha iyo raggaba ay wax ku bartaan tiradii ugu badnayd oo markas ah iyo tiradii ugu badnayd oo arda ah waxbarata ayaa sanadkan walaayada laga soo diiwaangeliyey qaybo badanoo ka mid ah shahaadaad baa loo qaybiyeyoo waa qaybo ka soo qalanjibiyey farbarka su-aasha qaybteeda ugu dambaysay haddaan usoo daadego oo deegaamada baadiyaha ah runtii ragga dacwada ka shaqeeya ee mujtamaca walaayada ku nool aad bay u kala badan yihiin oo nin kastoo meel jooga baadiyaha ahaato ama ceel ahaato meel kasto nin kastoo meel jooga in la gaaro aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay taasi laakiin dhinaca kale walaayada wax dadaal ay la hartay ma jiraan in maxay ahayto dacwada la gaarsiiyo baadiyaha fogfog haddii ay tahay in la beegsado goobaha ay ku kulmaanoo dadka sida waraha iyo ceelasha meelaha biyaha laga helo iyo haddii ay tahay meel baadiye ah oo logyada iyo reeraha baadiyaha degan in laftirkooda dacwatul aryaaf loo diro looga tago dacwatul araafka ugu ballaarnaa labadii sano hadda aan dhaaf soo dhaafnay ayay walaayada tanfiidisay bixamdilaahi marka mustawihii ay joogeen qabla alwilaayaat iyo hadda haddii la fiiriyo dadka miyiga ku nool waa kaafiyo kala dheeri boqolkiiba waxaan dhihi karnaa siddeetan koray usoo kaceen meeshii awal ay joogeen qabla alwilaayaat amaa hadda maalinba maalinay sii dhaantaa insha allahu tacaala sanadkii hore sanadkan isku mustawo ma ahan inta dhammanna waa ku sii tala jirnaa insha allahu tacaala wax un dadaalkooda lagu jiro waaye maahane wax laga gaabiyo laga seexday ma jiraan alxamdulilah waayahay roobabka guga ayaa gobolada qaar ee dalka ka curtay gobolka baay isagu roobab ma ka da-een inteese ay la egyihiin roobabka da-ay alxamdulilah roobabka guga way curteen walaayadana gobolada ay roobabka ka ballowdeen ayay ku jirtaa magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar miyiga beeraha daaqa intoodii badanba way roobaysteen oo roob bay heleen insha allahu tacaala roobo fiican oo lagu diirsaday ayaa la helay waxna waa aynoo dhamman yihiin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo dhammaystiro insha allahu tacaala laakiin si guud ahaanad walaayada waxaa la dhihi karaa roobka qaybtiisii hore hadda waa heshay insha allah sheekh xamse haddii aan u imaano xagga tacabka beeraha gobolku wuxuu leeyahay dhul beeraley ah oo ballaaran waa sidee wax soo saarka dhanka beeraha ee wilaayada
dhul beereed ballaaran buu leeyahay gobolka saad u sheegtayba laga bilaabo cirifkan bari ee degmada buur xakaba deegaanka buur eyle lagu gaaro maxay ahayto degmada diinsoor galbeedkeeda ugu dambeeya oo daris la ah wilaayada gado intaasoo dhan dhulbeereed fadsan oo ballaaran oo adable loo yaqaano oo tabcishadiisa aad ay u wanaagsan tahay wax soo saarkeena aad u wanaagsan yahay ay walaayada leedahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala wax soo saarka ugu badan oo beerahaas laga soo saaro hadda dadka ay tabacdaan waa masagada weeyaan ama moordiga hadba sidii loo yaqaano waxyaabaha dadka ay beertaan waxaa ka mid a sisintaa ka mid ah oo aada loo soo saaro digirtaa ka mid ah galeydaa ka mid ah gabaldayaa lagu beeraa oo looskaa lagu beeraa qudrada noocyadeeda kala duwanna waaweyn iyo tan yaryar intaba waa lagu beeraa intaasoo dhan wax soo saar ayay leedahay insha allahu tacaala wax soo saarkeedii ugu badanna waa xagga badarkii masagada wey
fariintaada ku wajahan dadka ku nool walaayada islaamiga ee baya weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka tacabka beeraha maxay tahay waxaan dadka gaar ahaan beeraha ku nool oo bereeleyda ah reer bay waxaa la dhihi karaa qof aan beeraley ahayn bay kuma noolo hadduu ku nool yahayna aad buu u yaryahay waa dad wada beeraley ah oo beero ku nool ah ay u badan yihiin ama wada yihiin baa la dhihi karaa waxaan dhihi lahaa maadaama mawsimkii googana hadda la gaaray ilaahay subxaana wa tacaala roobna siday si fiican hadda u daahayo in laga faa'iidaysto maxay ahaytoo badarka in la keydsadana maxay ahayto ay fududahay oo fiican tahay keydka ku noqon karo dhinaca kalena noloshaadii asaaska ahaydna kaafin kara in la isticmaalo ama la beerto ay uga horeyso masagada sida galeyda iyo digirta iyo waxyaabaha la midka insha allahu tacaala ha lagu dadaalo in la tabcdo la beero ha la isku dayo in laga kaaftoomo cadowga gacmo horsigiisa runtii cadowga wuxuu rabaa in ummaddan uu gumeeyo hay-aad iyo bilaayo badan ayaa loo sameeyey sidii ummaddan lagu gumayn lahaa tacabka looga joojin lahaa dawrsi ku noolna looga dhigi lahaa qadiyadaasi marka in aragti dheer loo yeesho laguna buraarugo lagana kaaftoomo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ummaddan arsaaqdeedii ballan qaaday wuuna u fududeeyey oo asbaabihii ay ku soo saaran lahaayeen waa uu baray marka in aan ku kalsoonaano insha allahu ilaahay subxaana wa tacaala uma nafsadeena aan ku kalsoonaano dhulkeennana aan ku kalsoonaano ilaahay tabaaraka wa tacaala waa isku kay-aadinaya waana noo fududaynaya beeraheeni iyo aan tabcano hoolaheeni aan dhaqano gaaladana aan iska dhicino gacmo horsigoodana aan iska dayno fariintaas insha allahu tacaala ayaan ummadda gaarsiinaya baaraka allahu fiik aad baad u mahadsantahay waali kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar oo waraysi gaara siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan